بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجني كتابك علام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كبوقل إيو تضبية تومن وحانا كوش رحينا سؤاشا سقاشا إيو أفر weli waxaynu ku dhex jirnaa aliimaanu birusul waxa uu yidhi sheikhu raximahullah su-aasha sagaashan iyo afar man hum ululcasmi min arusul rususha ululcasmiga la yidhaahdo waa kuwee casmi waa waxa la adkeeyey oo go-an oo adag wey maaragtay casiima iyo waajibka iyo isku mid a waa waxa la adkeeyey marka rususha sida gaarka loo adkeeyey oo waxa weeye miithaaqda adag laga qaaday waa kuwee qaala waxa uu yidhi sheikhu raximahu allahu tacaala jawaabta hum khamsatun shan waay dakarahum allahu fi kitaabihi fi mowdicayni dakarahum allahu fi mowdicayni min kitaabihi laba meelood ayuu allah ku sheegay oo israaciyey shantaba الموضع الأول وآية في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى وحا يري وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ أخذنا أي واذكر أيها الرسول إذ وقت أخذنا أن قادني min annabiyiina nebiyadii oo dhan miithaaqahum ballan baanu ka qaadnay wa minka adiga ballan baan kaa qaadnay nebi maxamedow oo nebiyiintiibaa laga bedelayaa wa minka eya muxamed miithaaq iyo ballan baanu kaa qaadnay wa min nuuxin nebiyullaahi nuuxna waxaanu ka qaadnay ballan iyo miithaaq baanu ka qaadnay marka wa minka wa min nuuxin halkaa nabiyullaahi moxamed iyo nebi nuux baa lagu sheegay wa minka wa min nuuxin wa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim ay akhadnaa nabiyullaahi ibraahim ay u noqonaysaa miithaaq baan ka qaadnay waid akhadnaa min anabiyina miithaaqan wa minka wa min nuuxin wa ibraahiima wa muusa wa ciisa wa ciisa bni maryam saddexdaana waa la israaciyey nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa waxaana lagu khatimay wa akhadnaa minhu miithaaqan qaliida adag waxaa laga qaaday miithaaq almiithaaq waxaa la yidhahdaa alcahdu almu'akkadu bilyamiin almiithaaq waxa weeye alcahdu ballanta la galo oo markhaanti iyo dhaar lagu adkeeyo ayaa la yidhaahdaa almiithaaq halkaa marka waa aayadda hore oo fii suurati axzaab mowdicaasa ilaahay ku sheegay shantoodiiba yay noqdeen marka nebiyullaahi moxamed iyo nebi nuux nebi ibraahim nebi muuse nebi ciise shantaasaa la yidhaahdaa ululcasmi min arusul والموضع الثاني موضع لباد وفي سورة الشورى الله وحو يري شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله وحو يري شرع لكم من الدين أي أمدنا يحدى لك هذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا نبي الله نوح وحي لو وحيدي أيا دين oo waxa weeye diintoo dhan dee maadaama aynu niri soo sheegnay inay ambiyadii rusushiioo dhan caqiidadoodu iyo towxiidkoodu waaxid ahaa marka sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayka eyaa muxamed waladii kii baanu idiin sharciyeynay awxaynaa aan ku waxyoonnay ilayka nebi maxamed oo aanu ku waxyoonnay wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusaa wa ciisaa saddexdaasna waa la israaciyey iyo wamaa wasaynaa marka nebiyullaahi nuux diintiisii nebiyullaahi muxamed diintiisa nebi ibraahim nebi muuse nebi ciise shantuba diinuhum waaxid waa inagii soo marnay waxa weeye alambiyaa diinuhum waaxid ay xagga tawxiidka aayaddiina waa soo marnay likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja inay manhajka iyo caqiidada iyo tawxiidka ay ka midaysnaayeen ee sharaa'icda iyo axkaamta wax laga kala bedelnaa marka aayaddaasna waa taa maxaa loo dardaarmay marka an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiihi diinta ooga oo waxa weye walaa tatafaraquu fiihi ha ku kala teginina marka diinta ooga oo ha ku kala teginina baa leyi marka iqaamatu ddiinna waxa weeye ay alcamalu bilkitaabi wasunna in kitaabka iyo sunnaha lagu dhaqmo oo dariiqi nebiga la raaco caqiidatan wa manhajan wa kulli waxa weeye axkaamta camalka la samaynayo akhlaaqda kulli in nebiga calayhi salaam lagaga daydo marka walaa tatafaraquu fiih baa leh ha ku kala teginina diin ilaahay soo dejiyey oo waaxid ah oo lagu kala tagaa ma jirto hawe iyo waxaa lagu kala tegey itibaacu lhawaa iyo qof walba hawadiisa inuu raaco baa khilaafka keena oo alkhilaafu sharun marka in badan baa lanaga nahayey kitaabkeenna waxa weeye diinta ha ku kala teginina wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu baa laynayay marka ha ku kala teginina ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan lasta minhum nebiga waa laga beri yeelay kuwa diinta ku kala tegaya oo kala dhaqaaqaya waxa weye kuwaa shaqo kuma lihid baa li oo kooxa kooxa noqday idan nuux laga soo bilaabo ilaa nebi maxamed rusushii ululcasmigaad shantiiba waxaa loo dardaarmay an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih waxa weeye diinka ooga waxa weeye hana ku kala teginina ey caqiidadu waa inay waaxid noqotaa oo dariiqa iyo manhajka iyo caqiidadu waa inuu hal mid yaho nebiga lagaga dayanaya axkaamta wixii lagu kala bedelan yahayna waynu soo caddaynay marka calaa kulli xaal su-aashan shiikhu gaaban weli rusushiibuu ku dhex jiraa waxa weeye man hum ululcasmi waana uu sheegay oo waxa weeye ululcasmigu waa shanta waa nabiyullaahi nuux waa nebi maxamed waa nabiyullahi ibraahim waa muusa waa ciisa waxa weeye weeye shantaasaa layahay ululcasmi insha allahu tabaaraka watacaala welina wuu sii wadaa su-aalaha oo arkaynaa inta kalena walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin